inkastoo aysan jirin wax dagaal ah oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab haddana ciidamada dowladda iyo ciidamada deegaanka ayaa si nabada kula wareegay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyo deegaano kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamuud aadan gaboobe ayaa v o a uga waramay la wareegidda ceeldheer iyo deegaanada kale ee ciidamadu ay ka qabsadeen maleeshiyada al-shabaab
bismillah cabdiwaxid waxa weye maanta deegaano badan baa lagala wareegay maanta shalay iyo waxoo dhan baryahan dhan waa isdaba joog bay ahayd deegaano badan oo yani ay nimankaan gacanta ku hayeen berihii dambe ay dib loo wareegeen hadda muddo micnaha laga joogo sida muxuu ahaa ceeldheer madsan gawaan maraas suuley hulcaarka hul caruus mareeg dhulkaas oo dhan waxa weye hadda waa lagala soo wareego waxa weye waa dowladda gacanta ku haysa oo waa laga saaray ma jiraan wax dagaal ah oo deegaanadaas ciidamadu ay kula wareegeen oo shabaab iyo ciidamada dhex
maray may may may maya iyagu waxay sameeyeen hada intay way ka baxeen miinooyinka geliyeen miinooyinkiina dowladdu miina baarg ku samaysay kadibna waa lala wareegay ciidanka amniga gacanta ku haya degmada ceeldheer horay baa loo qabtay hadda waa mar kale oo ciidamada dowladda mar kale dib ugu wareegeen bal haddaad shacabka iyo dadka aad la wadaagtiin deegaanka waa sida xaaladiisa deegaanka xaaladiisu waa degan tahay ciidamadana si fiican bay shacabka usoo dhaweeyeen aad bay maaragtay kalsooni u muujiyeen oo markii ciidamada u yimaadeen maysan ula dhaqmin sidii in ay markii hore ay ka baxeen oo looga tegay meesha ciidamada aada buu soo dhaweysiyeen shacabku niyadooda aada buu u fiican tahay marka haddana ay way daraysan yihiin in hawlgalkaani uu ka duwan yahay hawlgaladii hore oo hadda ay dhinac kasta hawlgalku uu ka baxo aanan muxuu ahaa sidii horena looga laabanaynin ay niyadda ku hayaan
shabaab xaggee aadeen oo ka baxay deegaanadaas
dib waxay ugu gudbeen gajowle iyo dalhareeri iyo halkaasi hawsaasi galeen kolley meel aan looga haraynin wey dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa shalay ku dagaalamay deegaano hoostaga deegaanka caad ha yeeshee lama soo warin khasaare ka dhashay dagaalkaasi
shalay waa sax dagaal xagga meeshaan la yidhaahdo meel meeshaan la yidhaahdo camaara meel u dhow xoogaa u jirta ayuu maaragtay ka dhacay dagaalkaasi ciidamada ayaa sahanka tegay arka iyagoo nimankaas meesha ayay kula kulmeen sidaas dagaalku meesha u dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ayaa ka mid ahayd goobo ciidamada dowladda ay isaga baxeen bilowgii howlgalka hase ahaatee maleeshiyada al-shabaab ay dib ula wareegeen waxaana la wareegideen ay noqonaysaa markii labaad muddo sanada cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo